machadka tababarka shaqaalaha dowladda puntland waxaa sharaf weyn u ah in uu qabto tababarkii labaad ee loo qabanayo shaqaalaha dowladda gaar ahaan boosaska isku midka ah ee maanta waxaan tababar u furnay boqol iyo siddeetan qof boqol iyo siddeetankaas qof horey ayay tababar usoo qaateen soconayay muddo toban beri ah maantana sidoo kale haddii alla idmo tababarkii tababar ka sii sarreeya baa la siin doonaa machadka oo kaashanaya dowladda iyo jaamacadda b s u oo hadda uu qeyb ka yahay boqol iyo siddeetankan qof oo hadda tababaranaya waxay waxay ku tababaranayaan lix koras ama lix eriya oo kala duwan baa lagu tababarayaa waxaa ka mid a i c t ama information communication technology-ga wax loo yaqaano oo kombyuutarada iyo waxyaabaha la xiriira waxaa ka mid a policy and planning qorsheynta iyo siyaasadda waxaa ka mid a financial management maamulka dhaqaalaha waxaa ka mid a recruitment oo iibka ah waxaa ka mid a human resource management oo ah maamulidda shaqaalaha lixdaas eriyo bay bay insha allah ku tababaranayaan iyo waxaa ka mid a monitoring evaluation oo ah dabagalka iyo qiimeynta mashaariicda dowladdu fuliso lixdaas eriyo weeye erea kastana soddon qof baa lagu tababarayaa hay-adaha ay ka socdaanna waa dhammaan hay-adaha dowladda puntland oo ilaa soddon iyo sideed soddon iyo sagaal ah hay-ad walbana booshon ama qeyb bay ka heshay qeybtaas bay soo dirsatay hay-aduhu ka yimi halka ba insha allahu labadaa wiig joogi doonaan wasaaradda shaqaalaha iyo jaamacadda b s u ay marti wahaan doonaan insha allah
waxaan rabaa inaan idiin sheego ujeedada maanta kulankan aan isugu nimi jaamacadda b s u waxaa jirta tababar shaqaalaha dowladda u socday muddooyinkii lasoo dhaafay tababarkaas oo ah noocyo kala duwan wasaaradda jaamacadda iyo macadka tababarka shaqaalaha oo hadda la asaasay waxay iska kaashanayaan sidii loo horumarin lahaa shaqaalaha iyo tayadooda xagga shaqadooda iyo xagga aqoontooda intaba